halku wuxuu marayaa qaybtii labaad ayaa lagu jaraa markii shan iyo toban beriyood dib heshiisiina la galay kadib maaragtay qaab dhismeedkii maaragtay iyo dastuurkii arrimihiisa ayaa la gudgalay haddeer sidaan ilaa shalay maanta waxaa la gudbinayay ergooyinkii dastuurka ansixin lahaa ayaa la gudbinayay wax babliman waa jira laakiin dadka majority waa la gudbiyey adigu haddii alla yidhaahdo san iyo maaragtay olaysa in soo gebagabayna arrintaas ayaan ku tala jeerdaa ma jira maraaq arrintaas kadib maxaa idin xiga marka
arrintaa kadib waxaa inoo xiga annakiyo guddiga technicalka in maaragtay laba beri aan wada hadalno markii dastuurka la ansixiyo laba beri inaan wada hadalno labadaa beri marka tillaabada lagu dhaqaaqayo haddii baarlamaankii lasoo xulayo haddii maaragtay intii baarlamaanka laga keenayo maaragtay odayaashii iyo maaragtay cidda markaa madaxweynaha loo doortay ay wada shaqaynayaan tillaabada meeshii kale maaragtay ku habboon oo laisku asgarto inaan laba beri ku wada hadalno markii dastuurka la ansixiyo annakiyo maaragtay qol technicalka markaa kadib ayaa maaragtay warbixinteedu bixin karaa tillaabada labaadoo la qaadaya haddii haddaan ku idhaahdo tillaabadaasa la qaadaya war lagu degdegay buu yidhahdaa ma garan waaya waxaad ii sheegtaa wax oo madmadow ah oo oo xubnaha shirka ka qayb galaya soo dhex galay miyaa jira wararkaas ayaa aada loo hadal hayaa maya maya maya waa warumatashiin warkaa asiga ma jiro maaragtay wax khilaafay haba yaraatee jira ma jiro mar haddii dastuurkii ansaxintii ansaxintiisa loo taagan yahay waxyaalaha ugu muhiimsan buu ka mid ahaa odayaasha qaranka iyo guddiga technicalka shamberi ayaa lagu doodayay dastuurku meel walbaa laga eegay wixii markaa dhaliilo loo arkayna maaragtay waa laisla hadliyey kadib waxaa loo diyaar garoobay in la hadliyo in la ansaxiyo maaragtay dastuurku marka wax khilaafay haba yaraate madmadmadoow ee soo dhexgalay dadku ma jiraanin waxaad ii sheegtaa dhinac kale ayaa baydhabo ku sugnaa dhankooda wadahadal madin qorshaysan tahay inaad la furtaan
adeer wadahadalku maaragtay dib heshiisiintu shan iyo toban beri bay socotay way dhammaatay odayaashii maaragtay malaaqiyada ah saxiixiyaashii halkaa joogay halkaanay isugu yimaadeen qolada reer midafila aheede waxaa muranka waday ayuka sideed iyo mataqaanay labaatan malaaq ayaa imanka meeshaan kaala hadlaaya ku sugan labada odayo halkaa joogtay qabaaciladii kale ay ka dhasheen wixii ay xaq u lahaayeen bay sameeyeen niman wakiilo ah waxay xaq u leeyihiin u qaado ayay keensadeen marka alaa kulli haal wax kale aqabad oo ka jiro baydhabo ma jiro keliya aanan ahayn in maamul goboleed saddex gobo saddex gobol ah waqtahaadikan la dhisto intaasay arrintu ku kooban tahay marka ma la dhihi karaa shirka baydhabo ee gobol gobolada shabeellaha hoose baayo bokool heer gebagabo ah ayuu markaan soo gaaray mar haddii dastuurkii iyo arrimo la xiriira la gudagalay
dastuurkii ma waa la gudagalay sidaan horaba kuugu sheegay antiisa caqabada badneed waa laga soo gudbay keliya maaragtay in musharaxiintii liisuskooda ay soo gudbiyeen markii la ansaxiyo adigu sheekada halkaasay taagan tahay in wax la dhiso liskuma khilaafsano waa lagu midaysan yahay cid kale hadda aqabad weyso ma jirto wax kale aqabad ay jirana ma jiraan xaaladda aad bay u fiican tahay wax dhibaatada ma jira ma garan
waa gartay hadda baydhabo dhammaan ergooyinka xaadir miyay ku yihiin yaase filaysaa in gebgabadii uu idinkala soo qayb galo shirkan dad fiican waxaa weeyaan ergooyinka haddii aan kuu sharaxo qoladii maaragtay shirka daadixinaysay beesha caalimka shalay doraad ayaanu wada hadalnay waxaan ku wada hadalnay gobolada maaragtay shabeellada hoose iyo bakool oo kale ergooyinkii ku maqnaa in lasoo qaado ayukana diyaaradihii wixii baan diyaarinayna ayay dheheen marka in saddex beri gudahood ergooyinku say u dhan yihiin ay baydhabo soo gaaraan ayaa laisku afdartay guryihii ergooyinka degalaan hudheeladii waa la kireeyey ilaa shan hudheel baa la kireeyey wax kale qaylo ee meesha ka taagan ma jirto wax ergooyin oo shirka laga saaray ogaanta
ma jirto ma jirto wax erge shirka laga saaray ma jirto ergada waxa weeyaan markii maaragtay kaadadka la siiyo kadib ayaa erge la dhihi karaa haddii liisaskii dadkii magaciisa la gudbiyey kaadadkii lama samayn kuwii xudur jaray lama keenin kuwii shabeellada hoose jaray lama keenin markii laisu keeno kadib ayadoo qol walba odageeda loogu dhiibayo kaadadka inankaba la sameeyahayo markaan ergada qabiil walba ergadiisu qiibsinayo mooyaane wax kala dhiba meesha hadii yaalo ma jiraan